بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله إن شاء الله سلسلة رمضان كا آخر أو آخر كيدي أي إنه سوق قارني tobankii beri oo dambe baa la gelayaa oo fadliga badnaa laba camal ayaa tobanka beri la sameeyaa oo aada iyo aada muhiim u ah labada camal ayaynu camalka hore baynu sharaxaynaa maanta insha allah waana dersiga saddex iyo tobnaad camalkaasi waxau noqonayaa alictikaaf in la ictikaafo maxaa markaa ictikaafka macnihiisa waa sheegaynaa daliilkiisana waa sheegaynaa aadaabtiisana waa sheegaynaa iyo shuruudda loo xiro iyo waqtigiisa waqtigiisuna waa tilmaami doonaa intaas ayaan kusoo khulaasaynaynaa أولا دليلك لو دليشني هو قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الله آيات ديريد أو أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم markii laga soo hadlay oo hameenkii laynoo xalaaleeyey dumarkii maalintii maadaama laynaga xarimay ayaa kabacdi markaas ilaahay waxa uu yidhi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid ay dumarkii ha u dhowaanina adinka oo ictikaaf ku jira oo masaajidka ku ictikaafaya hameenkii haddaad ictikaafaysaan dumarkii xaaraan buu idinka yahay asalka hameenkii waa idii bannaan tahay oo dumarkii waa la idii banneeyey inaad waxa weeye eh, xalaal bay idin yihiin waa markaad gurigiina joogtaan laakiin haddii aad ictikaafaysaan oo masaajidka joogtaan xaaraan bay idinka tahay cabdullaahi bni cabbaas baa sidaa ku fasiray radia allaahu canhuma isagii abiib alhakraha noqde waxa uu yidhi aayaddu waxay ka hadlaysaa fi rajul yactakifu fi lmasjid ninkii masaajidka ku ictikaafaya ayay ka hadlaysaa faxarama allaahu ilaahay waa uu ka xarimay buu yidhi calayhi dushiisa an yankixa ay annisaa aljimaaci baa laga wadaa inuu jimaac sameeyo waa laga xarimay sidoo kale daxaak ayaa waxa uu leeyahay isagana aayaddu waxay ka hadlaysaa sidaas oo kale macnaheeduna waxa uu ahaa in ay dhici jirtay in rag iyagoo muctakafiina ay waxa weye guryahooda inta aadaan dumarkii ku dhacaan markaasaa waxa weeye laga xarimay oo la yidhi uma dhowaan kadhaan hameenkaas idinka oo muctakifiina imaamu lqurdubi raximahu llahu tacaala waxa uu leeyahay fii tafsiirihi ajmaca ahlu lcilmi waxay ku ijmaaceen ijmaac buu soo rarayaa waxay ku ijmaaceen qofkii jimaaca ku dhaca inuu baadil noqday oo waxa weeye kan u qasdiya weeye caamidan qofkii u qasdiya oo jimaaca u qasdiya batula ictikaafuhu inuu ictikaafkiisii baatil noqday ayay waxa weeye ku ijmaaceen halkaa marka waxa weeye jimaacii waa laga xarimay marka aayaddaasaa u daliila ictikaafka iyo ficilka nebiga calayhi salaatu wassalaam oo ynu axaadiidta ku ishaari doono amaa macnihiisu waa maxay maa macna alictikaaf ictikaaf macnihiisu waxa weeye waa luzuumu waa luzuum ama mukthi wixii la yidhaahdo ama xabsi inta waa la dhahaa waa luzuumu shay waa inuu qofku laazimo marka xagga luuqadda luzuumu shay ayaa la yidhahdaa cala shay inuu qofku shay laazimo ayaa la yidhahdaa ictikafa calayh wuu ku ictikaaf bimacnaa wuu joogteeyey halkaasuu ku nagaaday xagga luuqadda ama xagga sharciga waa alluzuumu fi lmasjid inuu qofku masaajidka ku nagaado fii waqtin macluum waqti go-an oo niyo leh oo waxa weeye aadaabtiisa leh ayaa waxa weeye la yidhaahdaa ictikaaf oo uu niyoodo ictikaaf iyo cibaado uunan masaajidkii ka baxaynin ayaa la yidhaahdaa ictikaaf marka eh, taas ayaa ictikaafka loo jeedaa axaadiis badan baana ku soo aroortay oo bukhaari iyo muslim iyo caaisha iyo kulli warinayaan inuu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabada ay ictikaafi jireen oo ku nagaan jireen masaajidka fi lcashri alawaakhir min ramadaan tobanka beri oo dambe oo bisha ramadaan inay ku nagaan jireen masaajidka oo hameenka koob iyo labaatanka ah oo labaatankii ay baxdo maqribkii markuu afuro maalinta labaatanka ah maqribkii markuu afuro ayuu masaajidka ku nagaanayaa ilaa maalinta ciidda ama haddii waa inta ugu badan ilaa galabta la maqribkii markii la afuro la yidhaahdo bishii waa dhalatay oo berri waa ciid ayuu waxa weeye ka qaadanayaa oo masaajidka bustihiisa iyo gogashiisa ka qaadanayaayo oo waxa weeye gurigiisii aadayaa ictikaafkiina u dhammaaday waa hadduu tobanka beriba ictikaafayo laakiin ka yarna waa ictikaafi karaa maalin buu ictikaafi karaa labo saddex afar shan qofku wixii uu doono awoodiisa ayuu ictikaafi karaa Mm. marka taa haddaynu macnihi kaga gudubno qodobka labaad waxaan kaga hadlaynaa mashruuciyatuhu mashruuciyada loo deliishanayo inuu mashruuc yahay ibn rushdi kitaabkiisa bidaayat lmujtahid marka uu ka hadlayo oo fiqiga culummada soo khulaasaynayo waxa uu yidhaahdaa ictikaafku waxa weeye waa manduub waa sunne waajib ma aha horta waajib maaha culummadu waa isla ogol yihiin ictikaafku inuu yahay waxa weeye manduub ilaa inuu noqdo nadar mooye hadduu qofku ku nadro oo naftiisa isagu isku waajibiyo markaa waajib buu ku noqonaya sidii cumar ibn khadaab xadiidkiisa inoo imaan doonta hadduu qofku nadro oo ku nadro naftiisa inuu ictikaafo waajib buu ku noqonaya laakiin waa manduub laakiin waxaa aakid ah sida imaam nawowi tilmaamayo oo lasii adkeeyaa cal ash- alcashra alawaakhir tobanka beri oo dambe maadaama nebigu calayhi salaatu salaam oo min ramadaan ramadaan tobankiisa beri oo dambe ayuu tilmaamaa imaamu nawowi oo waxa uu leeyahay waxaa ku tegay imaamu shaafici wa asxaabuhu iyo waxa weeye maaragtay ciddii ku waafaqday ayaa ku tegay jumhuurulculamaa waxa weeye tobanka beri oo dambe ayaa waxa weeye horta ugu fadli badan bay yidhaahdeen oo aakid ah waayo nebigaa sameeyey calayhi salaatu wassalaam nebiga ayaa sameeyey calayhi salaatu wassalaam Mm. waxay kaloo tilmaameen inaan loo shardiyaynin ramadaan ee ramadaan iyo kayru ramadaanba waa jaa-is waay waayo xadiidka cumar baanu ka arki doonaa iyadoon ramadaan ahayn inuu ictikaafay oo ku nadray waxaa kaloo sugnaatay inuu nebigu shawaal ictikaafay marka sidaa daraaddeed way bannaan tahay laakiin aakhir xayaatihi nebiga calayhi salaatu wassalaam waqtigiisii dambe alcashru alawaakhir ayuu joogtayn jiray oo waxa weeye uu ku dhammaaday ha markii hore way sugnaatay inuu horay ka ictikaafay ramadaanka dhexda ka ictikaafay shawaal ictikaafay laakiin markii ugu dambeysay noloshiisii waxay ku dhammaatay inuu joogteeyey alcashru alawaakhir min ramadaan tobankaa beri oo dambe oo fadliga leh oo leylatulqadriguna ku jiro Mm. wayustaxabu marka waxaa sunno ah oo waxa weeye wanaagsan qofka doonaya inuu ictikaafo ramadaanka inuu ictikaafo ramadaanka inuu ictikaafo wakayruhu jaa-is ramadaan wixii aan ahayna way bannaan tahay oo xadiidka cumar ibn khadaab ayaa u daliila waxa uu yidhi nadartu yaa rasuul allah waxaa nadiray an actakifa leylatan fi ljaahiliya nadartu fi ljaahiliya an actakifa leylatan fi lmasjid alxaraam rasuulku ilaahay waxaan nadiray oo nadar ku galay inaan ictikaafo hameyn masaajidka inaan ku ictikaafo faqaala nabiyu sal slam awfi binadrika nadarkaaga oofi factakafa leylatan habeen buu ictikaafay sida imaamu albukhaari uu warinayo fii saxiixihi laakiin afdalku waxa weeye xadiidkaasi nadar buu ka hadlayaa afdalku waxa weeye tobanka beri oo dambe oo ramadaan inuu qofku ictikaafo waayo nebiga ficilkiisa kaas ayuu ku dhammaaday saxaabadii ridwaanullaahi calayhimna kaas ayay ictikaafi jireen oo waxa weeye maaragtay ay ku dadaaleen oo nebiga ku daydeen Mm. qodobka kaloo aan kaga hadlayna waxa uu yahay oo aynu ku tilmaamayno shuruud ma leeyahay shuruudda loo xiraya waa maxay haa kow marka ugu horeysaa culummadu waxay yidhaahdeen laa yushracu ilaa fi lmasaajid horta kow marka ugu horeysa binasi alaaya waayo aayaddu waxay sheegtay walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka culummadu waxay yidhaahdeen hadday masaajid meelaan ahayn ku bannaan tahay oo ictikaafkii ku bannaan yahay sida guryaha iyo wixii la mid ah lama dheheen fil masaajid ee waxaa la odhan lahaa idinkoo ictikaafsan dumarka u dhowaanina marka sidaa daraaddeed masaajid meelaan ahayn kuma ansaxdo taa culummadu isla ogol yihiin kabacdiba waxay isku khilaafeen oo khilaaf ku jira masaajidaasi waa kuwee jumhuurka culummadu waxay u badan yihiin masaajidaasi inay yihiin fii kulli masjidin jaamic masaajid kasta oo shanta salaadood lagu tukado oo jumcada lagu tukado meeshuu doona ha ku yeelee inay bannaan tahay ayay culummadu u badan yihiin oo waa qowlka jumhuurku ay sidaa ku tageen Mhm. oo maaragtay taasay ku tageen laakiin qowl kale ayaa jira oo waxa weeye isagana bacd alculamaa ay ku tageen oo qawiya oo xadiid saxiixa ku sugnaaday ayaa jira marka intaynu xadiidkaa gaarin masaajidda ay ogol yihiin horta jumhuurku waxay leeyihiin qaarkood waa inuu noqdaa masjid jaamic oo shanta salaadood lagu tukado qaarna waxay idhahdeen qofka loo shardinaya masjid jaamica waa man talzimu calayhi aljamaacatu waljumuca waa raggii weeye laakiin waxay idhahdeen qofkii aan jamaacaba waajib ku ahayn sida dumarka masaajid yaroo kale hadduu iska helo waa isaga ictikaafi kartaa waayo waa ka hadli doonaa dumarku inay ictikaafi doonaan Mm. calaa kulli xaal qowlkaas waxa weeye raajixa waxa weeye waa fi kulli masjidin jaamicin masjid jaamicna waxaa la yidhahdaa masjidka shanta salaadood lagu tukado laga adimo laga aqimo jamaacada lagu oogo oo imaam leh sidaas ayaa la yidhahdaa salaatuljumacana lagu tukado qowlka labaad wuxuu odhanayaa waxa weeye fi lmasaajid athalaatha faqad saddexda masaajid ayuu odhanayaa saddexdaa masaajid oo waxa weeye xadiidka xudayfa radia allahu canhu oo waxay leeyihin aayaddu wa antum caakifuuna fi lmasaajid ay fi lcahdiya weeye ashyo fi lmasaajid athalaatha saddexdii masaajid oo xilligaa jiray ayaa lagu ictikaafi karaa bay dheheen saddexda masaajid waa saddexdee waa masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam madiina iyo masjidka xaramka maka iyo baytulmaqdis saddexdaas waxaan ahayn ictikaaf kuma ansaxaya ayay dheheen maxay deliishadeen xadiidu xudayfa radia allahu canhu waxa uu yidhi qaala nabiyu sala allahu calay wasalam laa ctikaafa ila fi lmasaajid athalaatha ma jira ictikaaf ilaa masaajidda saddexdaa in lagu ictikaafo mooye saddexda masaajid in lagu ictikaafo mooye ma jiro ictikaaf kale oo la ictikaafayo fi lmasaajid athalaatha saddexdaa masaajid markaasuu saddexdii masaajid sheegay oo nebigu tilmaamay masjid alxaram masjidka xaramka iyo baytulmaqdis iyo masjidka nebiga calayhi salaatu wassalaam ayuu tilmaamay xadiidkaa markaa silsilata axaadiid saxiixa ayuu sheekh albaani ku saxiixinayaa waxaana warinaya akhrajahu lismaaciiliyu waxa weeye fi lmucjam waana xadiis saxiixa oo sheekh albaani halkaa ku tilmaamay silsilati axaadiis asaxiixa marka xadiidkaas ayay culummadu qaarkood ku tageen oo waxay yidhaahdeen xadiidka ayaa fasiraya waxaana la qaadanayaa xadiidka marka waa mas'ala culummadu isku khilaafeen qofkii ku qanacsan marka inay bannaan tahay masaajidoo dhanna masjid walba waa ku ictikaafi karaa kii ku qanacsan inuu saddexdaa masaajid tahayna waa inuu ama maka tagaa ama madiina waayo baytulmaqdis maanta way adag tahay Mhm. ilaahaa xoreeye waxay kaloo isku itifaaqeen culummadu oo itifaaqa oo culummadoo dhan ay qabaan annahu laa xadda liaktharihi inta ugu badan ictikaafka toban beri buu nebigu ugu badiyey laakiin waa ficilo ficilku kuma tusiyo taxdiid waxay leeyihiin culummadu waa laga badin karaa oo qofku intuu rabo ictikaafi karaa waayo nebigu toban beri ka badan waa ictikaafay tobankii dhaxu intuu ictikaafay ayuu tobankii dambena xiriiriyey oo yidhi qofkii la ictikaafay tobankaana hala ictikaaf idan waa laga badin karaa marka toban beri laakiin waxay khilaaf ka jiraa xadka ugu yar qaar waxay yidhaahdeen waa inay noqotaa maalin kaamila oo iswadata s- habeenkeeda iyo maalinteeda sidaas uu cumar ibn khadaab u ictikaafay ayay ku tageen kaasaana sawaabta ah oo waxa weeye sida ma sugna wax ka yar hameyn in la ictikaafay ma sugna marka dadka qaarkood inay yidhaahdaan saacadaan iska ictikaafaya mukti baa la yidhahdaa taa inuu qofku maaragtay intidaaru salaa iyo waxa weeye salaad markuu tukado salaaddii kala sugayo iyo ajar iyo wanaag bay leedahay laakiin ictikaaf lama yidhaahdo almukthu ayaa la yidhaahdaa Mm. waxay kaloo culummadu ka hadleen mas'alo kale markay isku itifaaqeen oo shuruudiisa waxaa ka mid a ay isku itifaaqeen inuu jimaacii burinayo ayaa qaarkood waxay yidhaahdeen l- waxaaba ka dhalanaysa hadduu jimaac la yimaado kafaara oo sidii ramadaankii oo kale kafaara ka dhalanaysa laakiin wax daliil ah oo sariixa oo loo hayo ma jirto waa qowl bacda taabiciin ay yidhaahdeen sida xasan albasri ee mujaahid isagu wuxuu leeyahay yatasadaq wuxuuna sadaqaysta bidinaarayni wax la mid ah marka calaa kulli xaal daliil uma hayno aan ku waajibino kafaara waxay kaloo waxa weeye eh, ka hadleen jimaaci markay isku itifaaqeen mubaasharada ka waran ninkii hadduu xaaskiisii taataabto ee, ma- ama uu maaragtay ee, taataabto mubaasharo sameeyo mubaasharadu waa taataabashade ma jebinayaa oo soonkii ma burayaa wax daliila oo buriya lama hayo laakiin mubaash in laga dheeraado oo qofku aad iyo aad isaga ilaaliyo ayaa la rabaa oo aad isaga ilaaliyo waxaa kale oo waxa weeye sunno ah oo wanaagsan bay yidhaahdeen culummadu qofka muctakifka inuu sooman yahay laakiin waa markay ramadaan tahay hadduuna waxa weeye ma eh, tahay kayra ramadaan isagoon soomanayn waa ictikaafi karaa waxay kale oo yidhaahdeen waxaa sunno ah oo wanaagsan sida nebiga calayhi salatu salaam samayn jiray an laa yakhruja inuunan ka bixin qofka muctakifka ahi masaajidka ilaa lixaajatin dan muhiima mooye waayo caaisha waxay tidhi nebiga calayhi salatu salaam ma ka soo bixi jirin masaajidka ilaa lixaajati linsaan inuu qof iyo wax ka siinaya mooye oo waxa weeye dan qof leeyahay mooye marka muctakifku waxaa la rabaa almukthu fi lmasjid dad baa arkaysa ayoo ictikaafsan meelaha iska warwareegaya lama rabo laakiin way bannaan tahay qofku inuu cunto iyo soo qaato ama hadduu wax u keeno waayo ama suuliga iyo qubayska iyo waxyaalaha noocaas oo kale u baxo oo uu xamaamka iyo galo oo waxa weeye wax dhibaato ah taasi male waa daruuriyaad wey ama ikhtisaalka sida caaisha ay tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo muctakifa ayuu madaxiisa iisoo dhiibi jiray oo daaqadda iiga dhiibi jiray aniga oo qolka ku jira waayo qolka caaisha iyo masaajidku isku dheganaayeen markaasaan u shallayn jiray oo waxa weeye aan u shallayn jiray riwaayadaha qaar waxay leedahay waan dhaqi jiray madaxiisa waan u shallayn jiray waan wanaajin jiray waxa weeye sidaas ayay waxa weeye ku bannaan tahay sidoo kale waxaa bannaan iyadana masalada ugu dambaysa dumarka way bannaan tahay inay ictikaafaan waayo caaisha radiallahu canha waxay tidhi nebigu waa ictikaafay oo waxa weeye fi lcashri alawaakhir xataa tawafaahu allah ilaa uu ilaahay u oofsaday huma ictakafa aswaajahu bacdahu waxaa ictikaafay dumarkiisii ayaa ka bacdi sii ictikaafay taasna waxaa sharaxay oo caddeeyey ima sheekh albani raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi waxay arrintaasi waa markii idankii la helo oo loo idmo oo waxa weeye la helo inuu waxa weeye u idmaan raggii mas-uulka ka ahaa waa inay u idmaan oo idna owliyaa'ihinna loo shardinaya labo wa amnu lfitan waxa weeye fitankiina in laga aamin noqdo oo aan meeshaa fitna ka imaanaynin iyo khalwa inaynan imaanaynin iyo waxa weeye rag iyo dumar aynan isdhexgelaynin oo waxa weeye qof walba meeshooda ay ku ictikaafayaan hadday marka masaajidkii dumarku qayb leeyihiin oo waxa weeye amnulfitna ay meeshii taallo oo dumarkii ay u idmaan raggoodii mas-uulka ka ahaa way bannaan tahay waa ictikaafi karaa wax u diidayana male waa arrin bannaan oo wanaagsan waayo ajar iyo xasanaad iyaguba waa u baahan yihiin amaa haddayna intaa helin gurigooda ayay joogayaan oo waxa weeye ku cibaadaysanayaan oo ma aadayaan markaas insha allahu tabaaraka wa tacaala waayo wax walba waxaa ka muhiimsan waxa weeye in laga dheeraado wixii dhibaata ka imaanayso marka ictikaafku waa sunne laakiin wax muxarama in la iska ilaaliya ayaa la rabaa insha allah waxaan ku xijin doonaa fadliga iyo wanaagga uu leeyahay leylatlqadri ayaynu ka hadli doonaa insha allah haddii rabbidmo oo cashirka ku xiga noqon doonaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin